걸어가야 돼.
xilli shalay wasaaradda duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya ay ku dhawaaqday inay joojisay qaadkii ka imaan jira kenya si kumeel gaar ah ayaa waxaa arrintaasi ku gacan seeray maamulka puntland qaar ka mid ah dadka ka ganacsada qaadka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay go'aamada puntland iyo weliba dowladda dhexe ee soomaaliya goor sii horraysa oo aan tegay goobaha qaadka lagu iibiyo ayaa halkaas waxaan kula kulmay dhalinyaro qaadka cuna iyo weliba kuwa ka ganacsada waxayna ii sheegeen sida tani magacayga weynax baa la dhahaa qaadku dhibaato badan buu ku hayaa dhallinyarada soomaaliyeed aad buu u lumiyey dowladdu inay dowladda weliba puntland inay joojiso oo mamnuucdo madaxweynaheenina cashuurtiibuuba ka sii dhimayba waxa dadka hallaynaya oo dhibaatada u keenaya in la cashuurta lagu qaaligareeyo halkaannu ka eegaynay waaba loo jabiyey ma fahanti in qaadka la joojiya aad baan u taageersanay anugu waa khaldan yihin puntland aad bay u khaldan yihin dhaqaale inaga soo galaa ma jiro waxaan khasaare ahayn waxaan khasaare ahayn marka waxaan ugu baaqayaa maamulka puntland in ay joojiyaan qaadka adigu dhallinyarada cuna miyaa ka mid tahay dhallinyarada cunaan ka mid ahay ah saamaynta kugu yeeshay maxaa ka mid ahd wuxuu igu sameeyey shaqola'aan maalin dhowta meel baan islahaa u shaqatag waa iska sexda intaa qaad ka dhirgay may fahante maskaxdaadu doorinaya waa maandooriye in la joojiya aad baan u taageersanay anugu maalin kasta miyaa cuntaa mise marar qaara cuntaa qaadka may maalin kasta waa cunaa dheelika inaan ka qado ma rabo sidii qutudaruurigii
baashi
ka waran sidaa u aragtaa qaadka la joojiya
shaqa camalkayaga waaye lama joojin karo dowladan sagan maba haysan annaga oka oo qaadka aa qaadka ah bal maxaa ka qabataa qaadka Ma- maqabad baan hayay qaadkan gada oka waxyaabaha kugu kalifay oo aad inaad qaadka qabato maxaa ka mid ah?
waxaa ka mid ah dee shaqaan jirin shaqa aan qabanan maba garanayn oo kale oo jirta oka dhibaato idinku hayaa soo maha qaadka dhibaato waan ugu haya laakiin camalkayaga annaga Aa, shaqa dhaanto oo heli kadha ma jidha mm, shaqo kaloo dhaantaa ma garanaya hadda shaqo kaloo dhaanta aniga aan qabanno Een, waxaan uga xumay anugu qaadka dhallinyarada cunto baan ku jiraayo oo isku madadaalisa Een, sidaa darteed hadda saacaddan hadda la joogo waqda qaadka hadda aan joogo waxaan u soo kacay hadda qaadka inaan qaato Een, marka go'aankaasayta aad iyo aad baan wallahi uga xuma Oka.
in qaadkii la keeno oo aad weli sii cuntaan baad rajaynaysaa haa sidaasaan anugu rajaynayaa maxaa kaa faa'iidaa marka inaad qaad cunto wallaahi qaadka saaxiib waa ku nasanaa waa isku madadaalinaa een, wakhti dheer baanu cunaynaa ma garata maya carruurtii reerka u danaya anigu midaada kaleeta laba sanoo hadda ka horraysaanba qaadka iska daayaba qaadka marka xilligaan iska daaya iyo hadda nolosheeda haddii la eego nolosheeda hadday aniga ila fiicantaaba hadda waan qaadka cuno bay ila fiicanta sababtay tahay labadaa sanoo aan daaya anigaaba biila'aan noqdayba see ku heshaa marka lacagta aad qaadku cunto lacagtan qaadka ku cuno anugu suuqan waxaan ku leeyahay meel sandaqad yara oo dhariya wax lagu gado meeshaasay taan maalintii soo gadaa dee waxna marsuuf baan reerka u siiya waxna aniga
dowladda badan waana taageersana ku go'aanka waxaan u arkaa een, anigu mid aan wanaagsanayn baan u arkaa anigu waxaan taageersanahay oo aan jeclahay oo aan garab taaganahay ayadoo weliba dantayda iyo danta reerkaygaba ay ku jirto in ilaahay kuu samar ogolaadee een, in la joojiyo aan aad iyo aad u taageersanahay dowladda federaalka iyo wax alle iyo wixii waxgarada leh waxaan aniga ka codsanaya in laga joojiyo marka laga yimaado hadalladaasi waxaa magaalada boosaaso gaar ahaan goobaha qaadka lagu iibiyo maanta ka jiray qaad lagu iibinayey mid ka mid a haweenka ayaa weydiiyey halka uga yimi qaadkani maama qaadku saaku yimi saaku yimi saaka markii waagu baryey buu yimi wuxuuna ka yimi meesha la yidhaaha etoobiya awalna waa noo iman jiray miroogiina waxli waa la joojinayaa annagu intayada dadka yaga waa yeelkahay raalli baannu ka nahay in nalaga joojiyo raalli baannu ka nahay ma rabno dhallinyaradii buu naga baabi'iyey wiilashii buu naga baabi'iyey odayadii buu naga baabi'iyey marka ma doonayno annagu waxaan rabnaa in nalaga joojiyo imise sanaa qaadka gadaysaa waxaan gadaayay soddon sano haa dhaqaale ma laha isaga is cuna dayn baa nalagu leeyahay waa nala xidhxidhaa dayn baa nalagu yeeshaa waa nagu qalalaa nalagama celiyo marka in nalaga joojiyo baannu raalli ka nahay kiiniyuu ka soo degi jiri ka itoobiyaana qabow kiiniya keeda ma rabno dayn buu nagu gooyey wuuna daymeeyey aragtida qaadka in la joojiya walaal anigu waa ka xuma hadalkii shalay ka soo baxay dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa ku gacan seeray maamulka puntland afhayeenka madaxtooyada puntland oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay inuusan khuseen go-aanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku hakisay dulimaadyadii diyaaradaha qaadka ka keeni jiray gudaha dalka kenya yuusuf maxamuud v o e boosaaso